waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho laga soo dejiyey shan iyo labaatan maxaabuus oo maamulka s e c khaatumo ku wareejiyay dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo tan iyo sanadkii labada saddex labaatankii ku xirnaa xabsida gobolka sool maxaabiistan ayaa waxaa la socday wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane xasan macalin iyo wasiirka waxbarashadii tacliinta sare mudane faarax cabduqaadir soo daynta maxaabiistan ayaa timid kadib markii socdaalkii nabadda iyo midnimada ee ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu dhowaan ku tegay magaalada laascaanood ee gobolka sool wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya mudane xasan macalin ayaa ka warbixiyey maxaabiistaani la geeyay magaalada muqdisho ka jirtay waxaan ku booqanay aniga wafdi aan ka tirsanaa waxaan ku booqanay maaragtay maxaabiis meeshaan ku xiranoo saraakiil dagaal iyo colaad lagu qabtay muddo hadda laba sano ku dhowaad laga joogo saraakiishii ciidanka asluubta ahayd ee halkaa joogtay ayaan soo waraysanay xaaladooda iyo duruufaha ay ku jiraan maxaabiistaas iyo duruufaha ay ku sugan yihiin iyo sida loola dhaqmo ayaan soo kor istaagnay oo aan runtii xog badan oo fiican ka soo helnay dad hadda mataqaanaa aan xaalad ay haysato waxay ahaayeen wanaagsan oo fiican waxay noo sheegeen inay ka maqan tahay xorriyaddoodii laakiin aysan xuquuq ka maqnayn magac leh ayay ahaayeen oo niman u badan odayaala dee saraakiil ah dad waayeel ay ku jiraan dad xanuunsan oo dhaawacan ay ku jiraan kuwa dhimir kale ay ku jiraan ayaa si bini'aadamnimo ah la fiiriyey duruufahooda bini'aadamnimo ayaa lagu soo daayey somalilan ay kasoo jawaabto mas-uuliyiinta somalilan ay kasoo jawaabaan oo ayaguna maxaabiista dhankooda jira ay soo daayaan oo afariintaas nabadda ahu tallaabadan oo shan iyo labaatanka lagu soo daayay toban laabkeedii ka badan ayaa xiran halkan dhinacan s c khaatumo iyo dhanka kale somalilan waxaa rajaynayaa marka tan inay noqoto bilow bilow wanaagsan inay noqoto wasiirada cadaaladda iyo waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in xuquuqaadkii loogu talagalay maxaabiistani ay heli doonaan islamarkaana tallaabooyinka xiga warbaahinta ay dowladda la soo wadaagi doonto